أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تدلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah khilaafka ka dhex aloosan qowsaarada murtadiinta soomaalida oo halkii ugu sarraysa gaaray hadallo weerar ah oo ay warbaahinta isku dhaafsanayaan xilli xasan gurguurta uu ku adkaysanayo go'aannadiisa haddaba maxaa uga meel yaal kuwa ay u adeegaan ee kufaarta caalamka warbixin xasaasi ah ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah afartameeyo qof oo gaajo iyo haraad ugu le'day dalka ay dagaaladu daashadeen ee suudaan iyo maleeshiyaadka janjawiidka oo sagaashan ruux oo shacaba gumaaday wararkii ugu dembeeyey xaaladda sii xumaanaysa ee dalkaasi ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa saddex ka mid ah xafiisyada ugu sarreeya kooxda ridada soomaaliya oo lagu helay musuq maasuq baaxad leh kadib markii ay lunsadeen lacago boqolaal milyan ah haddaba waa kuwee xafiisyadaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin wilaayada islaamiga ee gado oo dowro sharciya u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta wulaadda ka ah degmooyinka wilaayadaasi marti sharaf kala duwan oo xafladdii gebagabada ahayd ka hadashay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale ka marnaan doonin ee waa mar kale iyo fafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabaxday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa saddex ka mid a xafiisyada ugu sarreeya xukuumadda muqdisho oo lagu helay musuq maasuq baaxad leh kadib markii ay lunsadeen lacago ka badan hal milyan oo dollar waxaa meeshii ugu sarraysay gaaray musuq maasuqa iyo xatooyada maaliyadeed ee ay ku kaceen madaxda ugu sarraysa xukuumadda muqdisho taasi oo ka dhigan nidaamka xasan gurguurte uu gacmaha kula jiro mid ka mid a fasaadkii ugu darnaa ee dalka soomara waxaa loogu yeero hantidhowraha guud ee xukuumadda muqdisho ayaa soo saaray warbixin diilinta gaduudan saaraysa musuqa iyo boobka hantiyadeed ee ay ku kaceen mas-uuliyiinta maamulka villa somalia wuxuu sheegay in saraakiisha hogaamisa saddexda maxkamadood ee ugu sarreysa xukuumaddaasi ay urursadeen lacago ka badan hal milyan oo doolarka maraykanka ah islamarkaana ay diideen inay kala shaqeeyaan fatashaad baaris ah oo lagu sameeyo musuqa ay dhex maquuranayaan maxkamadaha lacagaha laaluushka ka aruursaday shacabka ayaa kala ah maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka badankoodna lacagaha ay musuq maasuqeen ayaa ah dhulalka sida xawliga ah loo boobayo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad konton qof oo gaajo ugu dhintay suudaan xilli dadka ku dhaqan waddanka suudaan ay wajahayaan xaalado macluul ah oo ka jira dalkaasi kana dhashay dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada milatariga ee uu hogaamiyo genaraal al burhaan iyo maleeshiyada r s f ee imaaraadku taageero ay dadka u dhimanayaan gaajo daran warbixino cusub oo soo baxay ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan afartan iyo lix ruux oo reer suudaan ah ay bishan iyo tii ka horreysay ay gaajo ugu dhinteen magaalooyin dhaca koonfurta kordofaan kadib markii ay gabaabsi noqdeen cuntadii iyo agabyada kale ee muhiimka u ah nolosha aadanaha shabakad dhakhaatiir ah oo dalkaasi ka howlgala ayaa sheegay inay xaaladda gobolka ka sii dartay markii maleeshiyada r s f ay joojiyeen daawooyin agabyo iyo cuntooyin ku soo jeeday magaalooyinka qaar fariiqa shabakadu waxay diiwaan geliyeen dhimashada afartan iyo lix qof oo labadii bilood ee lasoo dhaafay ee julaay iyo agoosto koonfurta kordofaan ugu dhinteen nafaqadarro ayaa lagu yidri warka ka soo baxay kooxdan waxay intaasi ku dareen in in ka badan siddeed iyo toban kun oo haween uur leh iyo kuwa nuujinaya ay xilligan si deg deg ah ugu baahan yihiin nafaqo dheeraada si loo badbaadiyo warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in tani ay muujinayso marxaladda adag ee ay gaartay dhibaatada ka jirta gobolka waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasi mucaarad ah oo xasan sheekh ku eedeeyey in uu qorsheynayo muddo kororsi mukhtaar maxamed sayid oo ka mid ah mucaaradka xukuumadda muqdisho ayaa sheegay in xasan sheekh uu damacsan yahay muddo kororsi isagoo kusoo gambanaya hirgelinta waxa uu ugu yeeray doorasho qof iyo cod ah sidoo kale siyaasigan ayaa waxa uu tilmaamay in dagaalka uu xasan ka wado gobolka gado uu yahay mid xadgudub ah isagoo geesta kale cabdirashiid janan ku sifeeyey nin camiil ah oo loo adeegsado dhibaataynta dadka shacabka siyaasigan ayaa sidoo kale xasan sheekh ugu hanjabay in uu xoog kaga degi doono xilka madaxtinimada haddii uu kusii adkaysto in uu xoog kusii joogo halkaasi isagoo geesta kale sheegay in uusan lahayn awood uu kusii maamulo xukuumadda muqdisho xubintiina caawa waa inaga intaa faysal aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa عمال جيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا markanna wilaayada islaamiga ee gado wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dowro socotay muddo shan iyo toban maalin ah waxay u soo gebagabaysay wilaadda degmooyinka wilaayadaasi gebagabadii dowradanna waxaa ka qayb galay martisharaf kala duwan nuqabo culimaa udiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada codka ugu horreeya ee aad maqli doontaan waa kelimad tawciye ah oo halkaas uu ka jeediyey sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن سلام يا ولا لها ماشى فديو حركة مستوى هذه heer gobol iyo heer degmo luqabada iyo bahda iclaamka intaba marka hore waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacd salaam ilaah baan u mahad celinaynaa jalla wacalaa nagu nicmaystay nimcooyin aan la koobi karin oo ugu horraysa nicmatulislaam waaliimaan waaltawxiid waaljihaad waa nicmo cid walba uusan ilaahay siinin jalla wacalaa inta ilaahay uu ku deeqay intaasna ay yar tahay oo ay ka mid tahay amniga aan haysanno mas-uuliyaddu waa cudur ama waxaan idhaahdaa waa takliif yani qofka dusha ilaahay ka saaro hadduu guto oo sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu uga raalli ahaa uu u gutana ilaahay agtiisa mansilo iyo makaano ayuu ku yeelanayaa haddii uu mas-uuliyaddaasi gudan waayana ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala wuu leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala samaawaadkan markii ammaanada uu ilaahay u bandhigay samaawaadka su-aal bay soo celiyeen oo waxay yidhahdeen haddaan gudan weyno maxaan leenahay waxaa lagu yidhi ciqaab baad leedihiin ilaahay agtiisa aad ku leedihiin haddaad gudataanna ilaahay agtiisa ammaan baad ku leedihiin dhulkiia haddana loo bandhigay dhulkiina lafta su-aal buu soo celiyey iyagana loogu jawaabay wixii samada loogu jawaabay oo haddii aad gudataan ammaanadaas oo sidaa ahayd uga soo baxdaanna in ilaahay subxaana wa tacaala maarta agtiisa aad mansilay makaana ku leedihiin haddii aad gudan weydaanna inaad ciqaab ilaahay agtiisa ku leedihiin buurihii baa loo bandhigay nafsa su-aalay soo celiyeen intiba waa diideen faabayna an yaxmilna ina carضna alamaanata cala asamaawaati waalard faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuulan insaankaa marka dhabarka u rid markuu dhabarka u ridanayo insaanka oo qaadanaya ammaanadaas laba sifaa ilaahi subxaana wa tacaala ku sifaysan yahay awalan waa jahli oo waxa ay tahay ammaanadan uu jaahil ka yahay haaniyan waxa weeyaan maarata maxaanku rahdaa waa daluum waa addoon dulmi badan oo xadgudub badan labada wasfioo ilaahay subxaana wa tacaala ku sifeeyey insaanka waa leeyahay taas iyadoy jirta haddana ilaahay arladay annagu khaliif nooga dhiga koonkan ilaahay subxaana wa tacaala annaguna makan siiye aadan buu ilaahay makan siiye alle isagoo og addoomihiisa kiisa saalax iyo kiisa kale kale ogsoon nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii aad soo marteen oo saxiixa ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kasta waa la jire qof kastana waa mas-uul wixii uu la jiray baana la weydiinayaa maalinta qiyaamo tii unbaa la weydiinayaa imaamkaa raaci ah ummaddii oo maaragtay maxaanku rahdaa la jiray oo la jiraha u ahaa ayaana la weydiinayaa marka haddii imaamkii la tilmaamay furuucdiisii ka hoosaysay waa wakalaa isagay wakiil kaga yihiin ummaddii qof kasta marka qadarkii uu hayo xilkii uu hayo ayuu wakiil qofka kale kaga noqonayaa mas-uuliyaddaasi markaa waa jawaanib badan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu dirayay mucaad ibnu jabal iyo abuu muusa alashcarihi wuu la dardaarmay mas-uuliyadda shayga ugu horeeya oo maarata maxaanku rahdaa waa diinta ilaahi subxaana wa tacaala ummadda lala jira oo la raacaya diinteeda in la hagaajiyo oo la islaaxiyo wax laga islaaxiyana waxa ugu horeeya towxiidka ilaahi subxaana wa tacaala idan marka mas-uuliyaddii waxay keenaysaa oo kow ka ah nin walba meesha uu joogo inuu ihtimaam iyo maaragtay maxaanku rahdaa ahmiyad agaar siiyo sidii uu diintaani yacni ummaddan u gelin lahaa oo ummaddan maarata ugu nashirin lahaa ugu faafin lahaa ahdaafteeda iyo maarata waxa loo dagaalama laha ummadda u gelin lahaa waa hadaf muhiim oo laga maarmaana waa dacwo ila allahi subxaana wa tacaala waxa dhiigga u daadanaya maalka loo qubayo waxa hurdala-aanta u jirta fakirka iyo barbaleemka u jira waxa weye ummaddan diinka ilaahi subxaana wa tacaala inay qaadato weye marka nin walba meesha uu joogo ayuuna mas-uul ka yahay oo arintaa ayada maarata maxaan ku rahdaa laga doonaya akhiiran waxaan ku khatimayaa alrifqu ummaddu waxay u baahan tahay dhimrin maxaa yeele shay rifqigu ma galo ilaa hadduu galo zaanahu waa qurxiyaa shiddaduna shay ma gasho ilaa hadday gasho shaana way halaysaa siduu nebiga calayhi salaatu wasalaam noo tilmaamay qofka mar hadduu mas-uul yahay laba gacmood waa inuu ku shaqeeyo gacan rifqi ah iyo gacan shidda ah meeshii rifqiga u baahan inuu qofka garanaya oo rifqigaasi makaankiisa uu kaga faa'iidaysto maxaa yeeley intuu rifqiga kuu soo jiido kuu soo dhoweeyo kuu soo dhoweyn maayo maarata maxaa ku dhaha shiddada meeshii shiddada u baahanna qofka inuu maarata shiddada isticmaalo adayga inuu isticmaalo laa siyama marka ummaddu markaa toosini diinkeeda shayga diinta ahna ay daba marsan tahay waxa weeye maca rifqi adoo maraya mowqif fiican oo maarata maxaan ku raha adayg oo shayga diinta ilaahay aad ku adag tahay waa in loo maro taana maarata maxaan ku dhaho baraarujinaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam cabdi bn ashaj markii uu u yimaaday oo uu la hadlayey wuxuu ku yidhi ina fiika khaslataan laba arrimood baa kugu sugan yuxibuhum allahu caza wajal ilaahay uu jecel yahay alxilmu walanaa'a waa dulqaadka iyo kaadsinyada qofku mar hadduu xil hayo mas-uuliyad hayo oo maarata maxaan ku raha ummad uu mas-uul ka yahay marka waxa weyaan maarata maxaan ku raha waxay u baahan tahay dulqaad badan dulqaad badan oo aad iyo aad u tiro badan ayay u baahan tahay kaadsinyay u baahan tahay intaas marka naftayda iyo maarata adinka waa intaan dhihilaha haddaan asiibaynaa ilaahay baa ku mahadsan wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag markana waxaad ku soo dhowaataan codka naqiib ibraahim maxamed cigaal guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gado بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى نمعة ونسيي وفرض بضن والله سبحانه وتعالى ويرو إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى نمعة حسن مهد أو علينا dadaalka xarakada ee ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta bariga afrika dadaalada la gelinhayo iyo dhisitaanka dadka quluubtooda iyo maaragtay nidaamkooda la hagaajinhayo jasaakumullahu alkhayr baan leenahay doorooyinka guud kuwa qabiilaadka kuwa maamulada waxyaabaha farada badan oo dadaalka ummadda lagu aslaaxinayo lagu hagaajinayo oo ummadda shareecada islaamka iyo diinteeda ku dhaqankeeda iyo difaaceedaba lagu fahamsiinayo jasaakum allahu alkhayr baan leenahay waa uga magaccelinaynaa xarakada Een, gaar ahaan walaayada gobolka ee maaragtay barnaamijkan hadda lafdhabarta u ahayd ee qaybaheeda kala duwanna waa uga mahadcelinaynaa bacdallaahi raggii maamulka ahaa oo meeshaan maaragtay ku samray dadaalka badan maaragtay intuu baxahayay ku dhabareegan iyagana jasaakum allahu alkhayr baan leenahay waxaan leenahay maamulkaas ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin dhiibay ama ummadda uu gacanta idiin geliyey maadaamaad maanta meeshaan jamcana ku tihiin doorana ku qaadateen mas-uuliyaddaas ilaahay oga baqa subxaana wa tacaala ummadda aad mas-uulka ka tihiinna een, sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanada inkugu dhiibay u guta si kastaba ha ahaato ummaddaas ilaahay subxaana wa tacaala uu gacanta idiin geliyey ilaahay oga baqa markii umuuradu hagaagto unbaa maarata ummadda inteeda kale iyo shacabkeedana yay maarata hagaagaan walaayada marka waxaan leenahay wilaayadda degmooyinka oo meesha lagu jimciyey dadaalkii iyo wixii la idingeliyeyna maarata ilaahi subxaana watacaala ha idiin fududeeyo meesha cilmi fiican baad ku qaadateen waa nishaad waa qalbi baraarujin waa maaragtay maskax dhisid iyo maskax furitaan weeye marka wixii meeshan aad ka qaadateenna haddii saad u qaadateen ilaahi subxaana watacaala ha idiin fududeeyo ummaddana waxaan leeyahay tii maaragtay maamulkeeda islaamka ah adeecdo oo u soo hogaansato oo fahanto oo ku xiranta ilaahi subxaana watacaala inuu ka dhigaan ka baryeynaa waa soo dhoweyneynaa doorooyinkan noocaan oo kale ah ee maaragtay iyo ummadda qaybaheeda kala duwan oo dhanba in maaragtay sidaas loogu wado haadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah ardaydii mas-uuliyiinta ahaa ee dowladaasi ka faa'iidaystay iyagoo ka warbixiyey dowladaasi iyo durustii ay ku qaadanayeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله تبارك وتعالى أيان أم هذين أما هذا مانتيد نغري ضد مسلمين نسوق قارسيي حلقا مانتا أنجوغنو أو إختامك dowladeeni muddada shan iyo toban kama inoo soo socotay ee hadda galabta ikhtaamkeeda loo fadhiyo na soo gaarsiiy ayaan u mahadinaynaa bacda alxamdulilaahi waxaan u mahadinaynaa insha allahu tacaala guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gado taasoo isu dhabarjibisay dowladan galabta xafladeeda loo fadhiyo ikhtaamkeedii noo qabatay muddo shan iyo toban maalin ah taasoo loo qabtay gaar ahaan wilaada degmooyinka gobolkan gado waxaa leenahay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka watacaala ha ka abaalmariyo xaqiiqatan waa muddo gaaban marka laga fiiriyo tirada shan iyo tobanka maalin ah laakiin fawaa'idda laga helay waa faa'iido aan la soo koobi karin waxaan dhihi karnaa shan iyo tobanka maalin ee hadda halkan aan ugu jalab xirnay ilahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigeennu xaqiiqatan inta aan ka faa'iidnay wax la soo koobi kara ma ahan duruusta aan meesha ku qaadanayn duruus ku aadan dowraday ahayd oo fawaa'id badan ay inoogu jirtay sidaa darteed marka insha allahu tacaala waa arrin marka allah tabaaraka watacaala aan ugu mahadinayno ciddii waxaaway soo qaban qaabayseen aan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay si gaara hagu abaalmariyo wilaayadeenna islaamiga insha allahu tacaala waana codsanaynaayoo arrintan oo kale in la soo celceliyo mar kasta naloo soo celceliyo si faa'iidada maanta aan hayno ay noogu sii laba jibaaranto intaa kadib insha allahu tacaala maadaama hadda marka annaga aan nahay dad mas-uuliyiina ee waxa juhuudana looga bixinayna ay tahay ummadda maanta mas-uuliyaddeeda allah tabaaraka watacaala uu ina saaray oo allah tabaaraka watacaala uu leeyahay waaqul icmaluu fasayra allahu camalakum warasuuluh waalmu'minuuna wasaturaduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaadati fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun in allah tabaaraka watacaala uu arki doono acmaasha maanta aan qabanayno qof kastoo mas-uuliyad ay saaran tahayna uu dareemo mas-uuliyadda culayska ay leedahay waa ammaano allah tabaaraka watacaala ammaanada uu saaray dadka muslimiinta ah waad garanaysaa culayska ay leedahay allah tabaaraka watacaala markii ammaanadan waxaa waaye loo bandhigay bani aadamka intaan la soo gaarsiinin allah wuxuu ley inna caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula xaqiiqatan marka waa arrin khatarteeda leh ammaanadaa buuraha iyo samaawaadka iyo dhulka ay diideen ee bani aadamka uu xambaaray in maanta waxaa waye annagii xambaaritaankaan xambaarnay aan ka gudan weyno oo allah tabaaraka watacaala aan ugu dhowaan weyno waa nasiib darro haddii aan dayacnana allah tabaaraka watacala wuu nagala xisaabtami doonaa duruusta aan qaadanayna meelahaas ayay ku aadanayd xaqiiqatanna waxaan dhihi karnaa waa arrin diyaarin ah lasii diyaarinaya wulaadda waan ugu mahad celinaynaa wulaadda igala qayb gasho barnaamijkan oo ila midka ahaydna ayagana insha allahu tacaala juhdiga ay qaateen aad bay ugu mahad celinayaan intaa kadib waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ducayno hadduu alla idmo cid kasta oo marka ku lahayd arrintan waxaa waye dadaal iyo juhdi ku bixisay ee kaalin ku lahayd ay ugu horreysa xarakatu shabaabulmujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo iyo culimmadii isu dhabarjibisay ee leylan wanaharan inoo taagneyd ee duruusta ilaa aan ka fahanno aan naga tegi jirin dhammaantood waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka u saaro xaqiiqatanna ilaahay tabaaraka watacaala waan ugu baryaynaa maadaama waxaa waaye juhuudda maanta ay bixiyeen maalmahaas kooban ay bixiyeen waa wax aan taariikhdanna soo marin hadda kadibna allah tabaaraka watacaala aan ka rajaynaya inna soo marta insha allahu tacaala marka waxaa leenahay jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh awalan haddii duruusta aan oo aan ku soo qaadanay dowladda waxaa ugu horreeyey tafsiira qur-aanka kariimka suwar ka mid ah baan ku qaadanay muddadaas waxaa ka mid ahaa duruustaan qaadanay xadiidta nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qeybo ka mid ah waxaa ka mid ahaa alcaqiida duruusta meeshaan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa assiira nabawiya waxaa ka mid ahaa alwaaxaad aljihaadiya waxaa ka mid ahaa muxaadaraad aad u tiro badan waxaa ka mid ahaa nishaadaad liiliya waxaa ka mid ahaa duruustaan qaadanay alidaara iyo duruus kale oo hadda aan la soo koobi karin runtii waxaa la dhihi karaa wakhtigaas kooban oo shan iyo tobanka beri muddada aad ay u koobneed laakiin haddii la fiiriyo faa'iidada waxay u dhegmaysay dhowr bilood insha allahu tacaala anagoo ku hadlaya afkii ardayda ama raggii maamulada ahaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanan islaamka meeshii nagu aadiy inaan ka soo baxno insha allahu tacaala oo dibdhacaana keenin ilaahay subxana watacaalaana kuwii qaatay oo weeleeya sidii ilaahay subxana watacaala uu jeclaana sameeyey ilaahay subxana watacaala hanaga dhigo halkaasaan kusoo koobi wajazaakum allahu khayr assalamu calaykum warxmatullahi barakaatu markana waxaad maqli doontaan codka waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas oo gebagabadii dowladaasi ka hadlay in alxamdu lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin si'ati acmaalina inahu man yahdi illaahu falaa mudli lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خير أولا الله سبحانه وتعالى نمهد علينا إنا إلهي نوق علي نعمويك أن لكوب كرين وونه رئيس نمعة الإسلام والإيمان الحمد لله ثم الحمد لله مرباتك وحن مهد علينا إنا علماء علمي رنتي وحبدا لغا فائدي وسوك لهايي وحاويان وقت قود قليي ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaa kaloon mahad celinaynaa warbaahinta islaamiga ah ee runtii xaqiiqada tabinaysa ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran walaal dhammaan waxaanu leenahay waan xusaynaa waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran anigu waxaan rabaa insha allahu tacaala walaadu degmooyinka muxaafadaadka ee ummadda maanta horseedka u ah acmaashana waxaa weeyaan ayaga derbiga u ah laiska xijinayo inaan dhowr qodob yiraahdo insha allahu tacaala qodobka koowaad oo aan naftayda iyo nafta walaalaha u dadaarmaya waxay tahay taqwallahi subxaanahu wa tacaala ilaahay cabsidiisa inaan laasinno waana shayga asalka ah haddii la helo acmaasha inteeda kale ay hagaagayso cabsidaas ilaahay subxaana wa tacaala waan idin dadaarmayaa qodobka labaad oon walaalaha u dadaarmaa waxay tahay al ikhlaas waan shaqaynaa waan daalnaa rafaad badanaa jiro camalkaa muxuu yahay maxaa laga waayey waxaa laga waayey ikhlaas ikhlaasulcamala laga waayey camalka in ikhlaas laga dhigo marka laga waayo ayuu wuxuu noqdaa mid abad ah ilahay ka margay subxaana wa taala camalkeenna qodobka saddexaad oo nafteyda iyo nafteenna u daarma walaal waxay tahay inaan ka fogaanno macaasida iyo dunuubta anwaacdeeda kala duwan qowlan wa ficlan carabkaa keenaya macaasida indhaha macaasida keenayo gacmaha keenayo lugaha keenayo wax weliba oo macaasi keeni karo saqiiraha waa kabiiraha inaan ka digtoonaana waxaa weeyaan nafteyda iyo nafteenna waa u dadaarmaya qodobka afaraad oo aan rabo walaalaha inuu dadaarmo waxay tahay maadaama aanu nahay dad mas-uuliyiin ah ummadna maamulayo wax la maamulayana ay yihiin qabaa'ilo kala duwan lagana yaabo ayaga wax badan inay ka dhexeeyaan inaad iska fiiriso waxa khabaroo xaggaada kaa soo gaarayo waxyaalaha khabarka oo kaa soo gaarayo laguu soo gudbinayo inaad iska caddayso macnaha marka wixii warku kaa soo gaaro ha qaban ilaa aad ka caddayso marka waxaa la rabaa kaadsiino deganaan qodobkaasna walaalaha waan u daarmi lahaa qodobka shanaadoo walaalayaal aan idin daarmaya waxay tahay mas-uuliyiin baan leeyahay ammaanada in la ilaaliyo waana tii hadda sheikha waxa weye una xasuusiyey weysamada iyo arada iyo dhammaan buuraha ay diideen ammaanada taas ayaa waxaa weeya ka mid ah maanta waxaan hayna waa ammaanatu diin ayana maxay u baahan tahay in waxa weye la ilaaliyo wixii laguu dhiibay inaad ilaaliso in ballamaha la oofiyo wixii la ballan qaado in la oofiyo maxaa yeeley waa maalinta qayaa wax la isweydiin doono qodobka xigo ee aan walaalaha u dadaarmaya waxay tahay walaalayaal dad baa la maamulayaa waxa lagaa raba waxay tahay inaad waalid noqoto ninka adiga da'daada ah inaad walaal ka dhigato midka adiga kaa weyn inaad waalid ka dhigato midka kaa yar inaad waalid u noqoto intaas ayaa la rabaa taana waa dadaarmayna insha allahu tacaala qodobka xigoon dadaarmaya walaale waxay tahay shaqaan qabanaynaa waan dadaalaynaa laakiin in la itqaaniyo camalka asaga maanta haddaad hal tillaaba qaadayso tillaabada ayada waa ina itqaanisaa waa in camalka aan qabanayno aan itqaan ku samayno waan dadaarmaya qodobka xigoon dadaarmaya walaale waxay tahay xusnulkhuluq waxaana laka rabaa dabeecad wanaagsan waxaana laka sugaayo maanta oe ummadda naga sugayso soomaaliyeed ee maanta aan ku dhex nool nahay waa wax weyn keliya dow waxaa lagaa rabaa marka xusnulkhuluq qodobka kale aan dadaarmaya waxay tahay walaalayaal ashucuur bilmas-uuliya maanta ammaanad aan hayn mas-uuliyad aan hayno inay warwar nagu hayso waxaad ogtihiin dadaa maanta lacag ku bixinaya mas-uuliyad mas-uuliyaddaas marka inay nagu hayso welwel inay nagu hayso beri ma cadaabaad ku shaqaysan doontaa mase janno welwalka intaad intaa inu noqo macnaha guud ahaan habeenkii inaad ku soo toosto adigoo haminayo ummadda muslimiinta maanta sidai u gaari lahay dacwada dhanka kale ummadda in lagu abuuro ruuxul jihaad akhiiran waxaa nafteyda iyo nafteenna u dadaarmaya ikhwaani fillaah maanta waxaa weeyaan camalkan jihaadiga ah ee meel kasta maanta dhibasha ay ka holcayso waxaa laga rabaa inay dadku soo dabaalaan waa annaga maanta haddii ilaahi subxaanahu wa tacaala ku waafajiyey waaliga saakii xafiiska u kallahay ee fadhiistay ama ummadda dhex maray hadduu hadafkiisa koowaad yahay ummaddan waxaa weeye saaxada jihaadka inay xaadirto boqolayaal buu xiri kara macnaha ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa thawaab camalkan maanta aan hayna ilaahi subxaana wa tacala inuu naga aqbalo ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisa lagu soo duulay ee maanta aanu arkayno cidda hilada laga raban annaga aanu nahay in ilahi subxaana wa tacala nagu xoojina ilahi baan weydiisanayna subxaana wa tacaala هذا وبالله توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga andalus waxaa sii xoogaysanaya khilaafka xooggan ee u dhexeeya khawsaarada murtadiinta soomaalida xilli xasan gurguurta uu ku adkaysanayo go'aanadiisa doorashooyinka haddaba maxaa uga meel yaalla kuwa ay u adeegaan ee kufaarta caalamka haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow labadii isbuuc ee ugu dambeeyey waxaa cirkis ku sii shareeray islamarkaana halkii ugu xumeed gaaray khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya ee ku muransan kursiga maqaarsaarka ah ee laga hago siyaasadda ka dhanka ah ummadda muslimka ee soomaaliyeed islamarkaana loogu adeegayo danaha gaalada ee duulaanka saliibiga kusoo qaaday dalka soomaaliya khilaafkan ayaa si tartiib tartiib ah isu soo tarayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya mar kale dib loogu soo camcamiyey villa soomaaliya islamarkaana wax kabedel uu ku sameynayo qodob ka mid ah dastuur gaaleedka ay ku dhaqanto kooxda ridada soomaaliya murtad siciid cabdulaahi deni oo ah madaxa maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabeen puntland oo ay gurguurtana isa seegeen xilligii doorashadiisa ayaa arrintaasi si weyn uga carooday wuxuuna bartamaha sanadkii kii shaaciyey in maamulkiisa uu gebi ahaanba xiriirka u jaray kooxda ridada soomaaliya ee muqdisho islamarkaana ay ka baxeen hanaanka dastuurka iyo wadashaqaynta federaalka sidoo kale bartamaha kii waxaa haddana kala booday labada murtad ee xasan gurguurte iyo axmed madoobe kadib markii lagu kala kacay shir xasan gurguurte damacsanaa in danihiisa shakhsiga ee siyaasadeed uu ku meel marsado murtadiinta isugu yeeray maamul goboleedyada intii fikir ahaan isaga taageersaneed murtad axmed madoobe ayaana xilligaasi taageeray qaadacaadda maamulka puntland wuxuuna wixii intaasi ka dambeeyey guda galay hergelinta qorshihiisa gaarka ah isaga oo dib isugu soo doortay magaalada kismaayo islamarkaana ka hortagay jallaafooyin dhowr ah oo ay kooxda riddadu doonaysay in ay kaga hortagto ajandayaasha axmed madoobe murankii iyo khilaafkii ayaa sii xoogaystay waxay gaartay heer gacanka hadal ah maleeshiyaad kala taabacsan labada dhinac ayaa foodda isku daray meelo kooban oo ka tirsan jubbada hoose halkaasoo si weyn loogu wiiqay loogana adkaaday maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurte siyaasiyiinta riddada ee sida weyn u mucaaradsan xasan gurguurte oo la baxay madasha samata bixinta oo ay ka mid yihiin murtadiin horey xilal madaxweyne ra-iisul wasaare wasiiro iyo jagooyin kala duwan ugu soo qabtay kooxda riddada xilligaana u badan baarlamaanka dawaaqiidda ayaa si adag ugu soo horjeeda ajandayaasha gurguurta ee doorasho gaaleedda uu ugu yeeray qof iyo cod oo ay sheegeen in ay tahay mid baalmarsan sharciyad ku-sheega gaalada ay u soo meerisay kulamo madhaleysi ah oo labadii bilood ee ugu dambeysay u socday xasan gurguurta iyo mucaaradka ayaa si dhammaystiran u burburay sagaal iyo labaatankii bishan safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegneed saddex iyo labaatankii bishan ee laba kun shan iyo labaatan kadib markii xasan gurguurta uu ganafka ku dhuftay inuu ka laabto wax kabeddelka qodob la xiriira doorashada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xubnaha mucaaradka ayaa bartiisa facebooka soo dhigay qoraal gaaban balse gelgelay kooxda xasan gurguurte qoraalkan oo ka koobnaa laba erey oo ah qof iyo qori ayay falanqeeyayaasha siyaasadda ku micneeyeen gubaabo ku aadan mucaaradka oo tilmaan ka bixinaya sida ay haatan xaaladda faraha ugu baxday islamarkaana ay lagama maarmaanka u tahay qoray caaradiisa oo la ysaga horleexiyo gurguurta iyo kooxdiisa shariif murtad oo ku soo fariistay kursiga kooxda riddada soomaaliya xilligaana hamuun badan u qaba in uu mar kale noqdo madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa isna afka furtay wuxuuna shaaca ka qaaday in xasan gurguurte uu dalka ka wado boob iyo barakicin dadweyne iyo sidoo kale doorasho qof iyo qori ah laakiin xukuumaddu ma waxay ka samaynaysaa maskaxdeeda mase waxay raacaysaa nidaamka dastuurka ku qoran wax kabeddelka marka wuxuu keenay in aan heshiis lagu ahayn waxa hadda jira doorasho lagu geli karin ee dalka uu ku qaybsamo magaaladii in la yidhaahdo doorasha laga qabanaya oo doorashadiina ay ka muuqanayso ceebo fara badan oo kow ay ka tahay wax aad wada og tihiin oo dadka soomaaliyeed ay wada og yihiin oo hadda loo bixiyo qof iyo qore qofkii baabuur saaran in la soo dejiyo oo la yidhaahdo soo dego ma soconaysid ma gudbaysid ilaa warqadda mataqaanaa doorashada aad ka qaadato Ee, taas maxayna gaarsiisay waxayna gaarsiisay doorasho ku dhisan handadaad waxaan la soconaa hay-adaha dowladda shaqaalaha dowladda waa la khasbaa waxaa la yidhaha taga dadka shacabka ee musaafirka ah kuwa magaalada jooga waa la khasbaa baabuurtaa laga dejiyaa ayadoo loo adeegsanayo qori shaqaalaha masaakiinta ee shaqeeya shaqadooda loogu tagaa waa laga soo khasbaa xoogaa lagu qoraa arrimahaas siday u socdeen waxay keeneen in dad ku dhinto sidaa wada ogtihiin oo arrin arrin aad iyo aad lagu xumaada ah Ee, isla arrinta ee, doorashooyinka magaalada waxaa barbar socda barakicin marka in loo si bareer ah oo aan xishood lahayn in ee, dhulkiina loo iibiyo barakacow dhaco markii ugu dambaysana dhiig daato Ee, dastuur la bedeshay iyo shaati laysku talay madaxweynuhu shalay adaa diidanay maanta inaad dadka ku khasabto xaq uma lihi kuwa adiga kaa horreeyey waxa ay waxa ay bedesheen waxay ahaad waxay samaysteen dastuur kali ahaadeen adiga waxaad waxaa bedelatay dastuurkii ciidanka dhinac kale aa u jihaysay hantidii qarankana waa waxa ku socda boob aan caadi ahayn doorashada qasabka ah ee xasan gurguurte uu rabo inuu ajandayaashiisa ku meelmarsado horseedayna in ajandayaashii mucaaradka loo joojin waayo ayuu ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya xasan cali khayre ku sifeeyey mid horseedi doonto khilaaf hor leh iyo hubanti la-aan siyaasadeed waxa uu sheegay in xasan sheekh iyo kooxdiisa ay khatar geliyeen dalka islamarkaana xasrado iyo colaado hor leh ay ka abuureen gobollo ka tirsan dalka soomaaliya siddeed bilood iyo lix iyo labaatan maalmood ayaa galabta ka dhiman duxalaadka madaxweyne xasan sheekh waxaana iyadoo ay madaxweynaha u hartay muddadaas kooban aan weli heshiis laga ahayn doorashada heer federaal ee soo socota taas oo dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladnimadaba u horseedi karta khilaaf hor leh iyo hubantila'aan siyaasadeed waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna qotontaa qasab qori iyo qafaal waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka waxaa go-ay xiriirkii ka dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa qaybo ka mid ah gobollada dalka maanta ka aloosan xasarado iyo colaado ay ka wado dowladda madaxweyne xasan sheekh waxaa maanta sidoo kale xaalad adag ku jira ganacsiyada iyo dhaqaalaha dalka waxaa haawanaya suuqyada ganacsiga waxaana dalka dibaddiisa maalgashiyo ku sameynaya ganacsatada soomaaliyeed oo hantidooda kala cararaya duruufaha qallafsan ee ay dowladda hadda jirta dalka ka abuurtay waxaa sidaas daraaddeed ilaa hadda la baadi goobayaa quusna laga taagan yahay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee loo qoondeeyey soomaaliya maadaama uu musuq maasuq iyo habdhaqanka dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh ay horseedeen inay dunidu ka sii aaminbaxayaan dowladnimada soomaaliya waxaan leeyahay madaxweynaha wixii aan horay ugu qaadi weynay kana diidnay madaxweynihii adiga kaa horreeyey adigana lagaa yeeli maayo ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya maxamed xuseen rooble oo isna kadib markii uu shirkii burburay khamiistii lasoo dhaafay shir jiraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa lahjad adag kula hadlay kooxda riddada soomaaliya wuxuuna sheegay in marnaba aanay aqbali doonin muddo kororsi uu ka shanqariyey in xasan gurguurte uu damacsan yahay taas oo uu xusay in horeyba ay ugu diideen murtadkii kan ka horreeyey ee maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh wuxuu leeyahay hadduuba madaxweynihii iga horreeyey niyeystay inuu dalkan awood sharci darro ah ku haysto maxaa diidaya in aniga oo halkan ka soo jeedo aan xoog ku haysto dalka waxaan ognahay dowladda doorasho toosa oo xor iyo xalaale ma raadinaysee dowladda ajendaha ugu weyn ay leedahay waa muddo kororsi iyo extension taasna diyaar uma nihin madaxweynahana waa uga digaynaa mar kale iyo mar labaadba xasan gurguurte ayaa isna masraxa la soo istaagay jawaab ay dulucdeeda isugu biishubanayso hannaankayga horey ayuu u socdaa wuxuuna ku tiraabay oo ay warcelintiisu noqotay sidaan in xasan sheekh aad xagxagataahi soomaaliya waxba uguma tarowaysid war badeecad siyaasadeed suuqa siyaasadda la imaada ha laydinka iibsade laakiin xasanaa cagaarad iyo xasanaa madow iyo xasanaa dheer iyo xasanaa gaaban waxba soo kordhi mayso qofkaan ahay aan ahay kalsoonina waa isku qabaa laakiin waxaan rabaa aan ku celcelinayaa dadka soomaaliyeed wixii aan ka ballan qaadnay shalay yaan ku taagannahay ilaahay idinkiis waana ku taagnaanaynaa maalin walba markay soo istaagaan qof unbaa lagu dhagan yahay laakiin waxaan ummaddaan hore waxba u tarayn waxna u soo kordhinaynin horena aan u wadayn mustaqbalkeedana aan waxaynaynin in maantao dhan lagu mashquulo iyo shaksiyaad qofka ka hadlaana waa shaksi kale shaksi kalewna haystaa populism iyo jidka ka qayli iyo siyaasadda shaarica waxaasi dalkan kama shaqaynayaan waxaasi dalkan kama shaqaynayaan
ku darso oo mid ka mid ah murtadiinta kabaqaadka u ah xasan gurguurte oo ah wasiirka gaashaandhigga axmed macalin fiqi oo u muuqday mid dhabarka laga soo taabtay ayaa isna hilfaha u qaaday siyaasiyiinta mucaaradka wuxuuna ku ganay ereyo goodis quursi iyo aflagaade isugu jiray oo haba yaraate eh oo haba yaraate eh wax uu u reebtay aanay jirin markaasuu aa doon yiri somalilan waa saxsantahay aska socod ninkii khayraao saaxiibkeena dastuur ka hadlaya iyo in la ixtiraamo xuquuqda insaanka ninkii duhur cad habeen madow ku soo ekeeya weerarka ninka saaxiibkiisu ag fadhiya waa dulqaadkiisa la yaabana cabdiraxmaan cabdishukuur ninkaas ayaa wuxuu noo sheegayaa baarlamaanka soomaaliya ayuu ciidankii soo geli gudoomiyihii odaygii jawaabir waxaan isleeyahay diyadiisa ninkaas in loo raacdo sheekhii sheekh shariifa waa saaxiibkaygu wey waxba kama sheegi karo isaga laakiin runtii banaanjooggaa ku dheeraaday axmed ciise cawad maxaa lagu xusha hadda aniga ma garan karo sabab loo xusho sabab ugu jira ninkaas maba joogaba xitaa wakhtiga badankiisa nin iska maqan oo balaayaha maskaxdiisu maqan tahay w adiga afartan baad aragteene ninka cabdiraxmaan cabdishakuur ah oo dimuqraadiga ah oo britishka baasboorka britishka wata qof iyo qori uu soo qoray yacni maba laga filaynba maba laga filaynba waxyaalahaas in loo noqdo annaguna dowladis baa ka hadlayseen ragna waxay soo qorayaan aqoon-yahankii soomaalida oo laga filayay inay dalkan wax ka badbaadiyaan oo dalkan hawshiisa dagaal bay ku boorinayaan
muranka siyaasadeed ee hareeyey kooxda riddada soomaaliya ayaa gacmadaalis ku noqday kufaarta caalamka waxaana xusid mudan in bayaan ay dhowr bilood ka hor soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee maraykanka loogu quusgooyey damaca gurguurte kadib markii warmurtiyeedkaasi lagu shaaciyey in go'aan kasta oo hal dhinaca oo aan loo dhammayn aanu heli doonin wax sharciyad ah xaaladdu haatan waxay maraysaa meel xasaasi ah waxayna ku soo aadaysaa xilli dhinaca kale murtad xasan sheekh maxamuud uu gobolka gada ka abaabulayo dhismaha maamul cusub oo ka dhan ah midka murtad axmed mudoobe kaasoo ololihiisa uu dhowaan bilowday kadib markii maleeshiyaadka maamulkaasi axmed mudoobe lagu jibiyey dagaalkii ka dhacay magaalada beledxaawe dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka xildoonka ah iyo gaalada caalamka ayaa khilaafka jira waxay ugu warceliyeen mid dalka gacanta ka bixinaya oo ay ula jeedaan in ay mujaahidiinta la wareegi doonaan magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliaad ayuu mahadsan yahay dhuubow ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xiga anoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi